axmed maxamed oo ka mid ah dhallinyarada wax ku soo baratay dalka dibaddiisa islamarkaana wax badan ka soo ogaaday hababka ay ku shaqeeyaan dhallinyarada ku nool dalka dibaddiisa ayaa ka hadlay doorka dhallinyarada soomaaliyeed kaga aadan dowlad wanaagga dhalinyarada waxay ka qaadan karaan door weyn dowlad wanaaga dowlad wanaagana waxa waaye waa ina dowladda ay ku saleysnaataa hogaamiye wanaagsan iyo la xisaabtan iyo ina markasta mataqaanaa la ixtiraamo sareynta sharciga marka dhalinyarada maadaama oo yihiin xoog weyn maanta soomaaliya waxaa aada iyo aada u muhiimsan in dhalinyarada ay dowladnimada ka qeyb qaataan oo dowlad wanaaga ayagoo mataqaana cadaadis saaraya siyaasiyiinta sidii la dagaalanka musuqmaasuqa iyo magaciisii eexda iyo mataqaana ina dowladda iyo dadka oo dowladda hogaamiya siyaasiyiinta inay ku booriyaan in wadanka mar un gaaro qof iyo cod taasi dhalinyarada qeyb weyn ay ka qaadan karaan haddii ay doorkooda isticmaalaan xoogooda mideeyaan oy midoobaan sidoo kale axmed ayaa xuseen hogaamiyaasha dhallinyarada ugu qabtay tababar looga hadlayo ahamiyadda ay leedahay dowlad wanaagga asigoona ugu baaqay inay xoogga saaraan waxbarashada islamarkaana ay ka fogaadaan wax walba oo kala qaybin kara dhallinyarada hadda saddex maalina siinay labaatan dhalinyaro oo ka mid ah hogaamiyaasha dhalinyarada magaalada joora uradada dhalinyarada hogaamiyaan dadkaasaan baranay dowlad wanaaga iyo leadershipka iyo hogaaminta iyo managementiga iyo burki wax badan ayaan u faa'iideynay welina waa insha allah waxaan rabnaa inaan mataqaanaa xooga saarno in dhalinyarada empower garayno ama dhalinyarada mataqaanaa training saas ku saabsan siino ayagana usii gudbiyaan dhalinyarada waxaan ujeedinaa mataqaanaa inay dadaalaan oo waxbarashada ku dadaalaan oo mataqaanaa marka kastaba isku duubnaadaan oo waxyaalaha mataqana dhalinyarada kala fogeynaya sida qabyaalada iyo mataqaanaa kooxaysiga inay ka fogaadaan oo dalkooda dib u dhistaan oo mataqaanaa jiilkan waa jiil ayaga mataqaanaa ka dhexli doona jiilkan waa iska dhammaan doonaan haddii ayaga mataqaanaa xoog wax u bartaan oo mataqaanaa oo midoowaan waxaa laga yaabaa dalka inay badbaadi karaan marka dhalinyarada waa inay ka faa'iidaystaan waqtigooda mataqaanaa oo aada wax u bartaan marka inta badan dhallinyarada ku nool magaalada jowbar ee caasimadda maamulka hirshabelle ayaa helo tababare kor loogu qaadayo xifradooda waxbarashada iyo tan shaqada iyagoona ka faa'iidaysta tababaradaasi